بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh وعlى آله وصحبه وmن والاh وmن تبع هداه أيها الإخوة والأkhawاaت السلام عليكم ورحمة الله walaalihiin fي manhaji online waxay idiinsoo gudbinayaan muxaadarooyinkan cilmiga ah oo ka baxaya الndwة الcilmiya oo magaceeda la yidhaah alsalafiyatu manhajun rabbaaniy wa waajibun sharci xalaqadaanne waa xalaqadii koobaad
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله معشر الاخوه مشايخ الكرام طلبه العلم أهلا وسهلا ومرحبا بكم caawa oo majliskeennan barakaysan biidni illaah waxaad soo ajiibteen nadwada cilmiga ah ee ay inoo qabanayaan mashaayikhu dacwa asalafiya nadawaadkaas cilmiga ah oo socon doona oo nadwadani ay u tahay madkhal waxaan idinka qarsoonayn in allah subxaanahu wa tacaala diintan uu u soo dhiibay nebigeenii moxamed ahaa calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa keligii mas-uuliyad iyo ammaano culus ayaa ilaahay saaray dadkii ka soo hor jeeday waxay u qaateen inuu keli yahay waxay u qaateen in laga guulaysan karo maalinkii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu oofsaday diinta islaamka manhajka salafiga ah ee caawa aynu u fadhino wuxuu nebi maxamed ka geeriyooday isagoo calamkiisa uu shaamikh yahay diinta islaamku iyadoo ah diin sarraysa markuu nebigu geeriyooday calayhi الsalaatu wasalaam kuwii hamigoodu hooseeyey iyo gaaladii waxay u qaateen in diinta islaamku dhimanayso qaar baa ridoobay waxaa islaamka u kacay khaliifatu rasuuli illaah calayhi الsalaatu wasalaam abi bakr maalinkuu geeriyooday abu bakr islaamku wuxuu ahaa casiis shariif ah oo laga haybadaysto way soo socotay mixankii iyo taxadiyaadkii ugu waaweynaa ee muslimiinta soo maray waxaa ka mid ahaa fitnatu khalqi اlqur'aan cadowga muslimiintu iyo manhajka salafiga ah waxay u qaateen in laga guulaysan karo waxaa istaagay imaamu ahli الsunnati waاljamaaca axmed ibnu xambal way soo socdeen haddana mar kale isku dayeen muslimiintu mar kale isku dayeen kuwa ka soo hor jeeda manhajka salafiga ah iyo muslimiinta inay isku qaadaan diinka iyo muslimiinta waxa uu istaagay shaykhulislaam ibnu taymiya raximah اllahu raxmata waasica waxaa muslimiinta ka hor yimi mar kale taxadiyaad culculus waxa uu istaagay shaykhulislaam moxamed ibn cabdilwahaab raxmat اllaahi calayhi raxmata waasica waktigan aynu nool lahay taxadiyaadka dadka muslimiinta ah hor taagan way fara badnaayeen wayna fara badan yihiin waxaa muslimiinta hor taagan alkufaar alyahuud والnasaara oo awooddoodii milatari iyo cilmi iyo fikri iyo dhaqaale isku dayay manhaju addacwa asalafiya alislaam aلصaxiix inay hoos dhigaan waxaa taxadiyaadka ka mid a in ay muslimiinta tashiishku furaan si ay u dilaan sumcadda iyo manhajka salafiga ah waxaa ka mida taxadiyaadka addacwa asalafiya hor taagan alcalmaaniya waxaa ka mid ah taxadiyaadka siyaasiga ah addimuquraadiya waاlintikhaabaat waxaa ka mida taxadiyaadka hor taagan alfiraq wاlaxzaab almubtadica midla alkhawaarij wagayrihim waxaa ka mida taxadiyaadka hor taagan addacwa asalafiya assuufiya duruqeeda nooc kasta ha noqdee waxay u kaceen culamaau lmuslimiin culamaau manhaji ahli sunna manhaj dacwa asalafiya ashaykhu اlalbani raxmat اllahi calayh wاshaykh ibnu baaz wاshaykh ibnu cuthaymiin wاshaykh muqbil ibnu haadi lwaadici raxmat اllahi calayhim ajmaciin oo maanta mid keliya aanu kuno ka noolayn inay taxadiyaadkaas ay hor istaagaan inakuna wax kale ma nihin ilaa hamara min hamaraatihim mishwaarkaas iyo dariiqaas sharafta badan ayay culimmadeenna beledkeenuna ku taagan yihiin nadwadan cilmiga ah oo loo bixiyey السلفية منهج رباني وواaجiب شharعي oo xalaqadeeda ugu horeysa cinwaan ay u tahay xaqiiqaة الdacوة السلفية culimmadeennu waxay ku qaadaa dhigi taxadiyaadkaas aynu sheegnay qaar ka mid a waxaa laga codsanayaa walaalaha soo xaadira ee majliska inay ilaaliyaan xasiloonida inay ilaaliyaan majaalista cilmiga ah aadaabtiisa waxaa laga codsanayaa taxarukaadka inay yareeyaan xataa hadday wax dhacaan ha kicina bartiina fadhiya calaa rislikum ya ahla sunna nadwadan ama xalaqadan ugu horeysa mashaayikhdu way wadaagayaan qeybta ugu horeysa waxaa qaadanaya sheekheenna faadilka ah asheekh cabdillaah albarbaraawi xafidahu اllah waxayna taabanaysaa nuqdo muhima oo ah maxay tahay السلفية ومن هم السلف maxay yihiin السلفiyuun taariikhda manhajka salafiga ah intaas ayuu sheekhu inoo faahfaahinayaa biidn illaah waxaan ku soo dhoweynayaa sheekha jazaahu allahu khayra khayra aljaza falyatafadal mashkuura wamaأjuura
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ثم ما بعد أيها المسلمون عباد الله sida muqadimada iyo hordhaca uu inoogu sheegay walaalkeen cabdulxakiim jasaa allahu khayra udubdhaxaadka iyo mixwarka ay ku wareegeyso nadwadan waa caddaynta iyo dahka qaadista xaqiiqada dhabta ah ee ay leedahay addacwat salafiya waalmanhaj asalafi arrintaasina waa arrin baahi badan loo qabo in badanoo hore waa laga hadlay laakiin in lagu celceliyaa waa laga maarmaan waayo mar walba sida walaalkeen uu tilmaamay waxaa imanaya ama soo ifbaxaya oraahiyo iyo mawaaqif lidi ku ah dacwa salafiya iyo manhajka nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa laga dhaxlay taasoo sumcaddeeda lagu dilayo magaceeda iyo miiqaankeedana hoos loogu dhigayo marka xaqiiqadeeda dadka in loo caddeeyaa waa mid lagama maarmaana وkadlika nufsil الآaيaaتi wlتstabiina sabiil الmجrimiin ilaahay baa subxaanaه wa tacaala yidhi kolley waa nadwa shaأnu nadawaatna waa الاkhtiصaar mar haddii hadalka la wadaagayo la mid noqon maayo muxaadaro qofku kelidii uu jeedinayo wakti ballaarhan u haysto oo mowduuca uu ka hadlayo uu kaga bogan karo si koob kooban ayaan uga jawaabi doonaa dhowr su-aalood man hum salaf salafku waayo wamaa hiya salafiya salafiyaduse maxay tahay wamataa nasha'a almanhaju asalafi manhajka salafiga ise goorma ayuu bilaabmay saddexdaasi su-aalood iyo wixii ka farcama ayaan hadalkayga insha allah kusoo koobi doonaa inaynu garanno salafka waa muhim waayo haddii la idhaha salafi ama salafiya ama caqiidaha laga hadlaya ama dacwad ama manhaj ama qof iyaga ayaa loogu abtiriyey qofka haddaad doonayso ama cid ama shay xaqiiqadiisa inaad fahanto waxaa laga maarmaana inaad garato asalkiisa iyo halka uu ku abtirsanayo marka salaf marka la fahmo salafiyana si fudud baa loo fahmi karaa waxaa kaloo la garan karaa qiimaha ay leedahay iyo macnayaasha ay xambaarsan tahay iyo inay tahay waajib sharciya iyo manhaj rabbaani oo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey salafka waxaa looga jeedaa saddexdii qarni ee u horeeyey ummadda nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam ee rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu markhaati uga noqday inay yihiin dad ahlulkhayr ah caqiidadooda ay tahay caqiidatu khayr waddada ay marayaan ay tahay waddadii khayrka cilmigoodu uu yahay cilmigii khayrka camalkoodu uu yahay camal khayroo ilaahay raalli uu ka yahay saddexdaa qarni waa kuwa uu ku xusay rasuulku xadiidka bukhaariyo muslimba wariyeen markuu yidhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa u khayr badan qarnigayga ahlucilmigu waxa dha waa saxaabadii waxaa ku xiga qarniga ku xiga waa taabiciintii waxaa xagga khayrka ku xiga kuwa kusii xiga qarniga labaad waa atbaacu taabiciin sidaasi ayaa salafka ay ku fasireen culimada rabbaaniyiinta ee cilmiga u dhaadhacay sheekhu اlalbani wuxu uhi raximah اllah asalafu الصaalix yashml اlquruuna الثalaaثa aladiina shahida lahum rasuulu اllahi bاlkhayriya fi اlxadiiث اlmutafaqi calى صixatih kelmadda asalaf marka la sheego waa magacay hoos imanayaan saddexdii qarni ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khayrka uga markhaati kacay sidaasoo kale waxay yidhi culamaau allajna adaa'ima waxay yidhaahdeen asalaf hum saxaabatu rasuuli illah wa a'imat اlhudaa min ahli اlquruuni اhalaatثa اlأulى aladiina shahida lahum rasuulu llahi bاlkhayriya salafku waa saxaabadii rasuulka iyo kuwii kuwo khayrka iyo wanaagga lagaga daydo ahaa ee ka mid ahaa saddexdii qarniya ummaddan u horreeyey ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam markhaati uga noqday inay yihiin dad khayr ku tilmaaman waxa isweydiin leh maxaa ummadda qeybteedaa hore khayrka badnayd ilaahay u ammaanay nebi maxamedna ahlulkhayr inay yihiin uu ka markhaati kacay salaf loogu bixiyey si kooban haddaan u sheego waxaa magaca salaf loogu bixiyey lisabqihim wa taqadumihim calaa baqiyati اlumma horeynta ay ka horeeyeen ee ay ka hormareen ummadda inteeda kale oo maadadaasi siinka iyo laamka iyo fa-da luqada carbeed marka loola noqdo waa kelmad cid horeysay ama shay horeeyey ka warramaysa qur-aankana macnaha waa ugu soo aroorto ilaahay wuxuu yidhi fajacalnaahum salafa wa mahala lilaakhiriin waxaanu ka dhignay kuwo horeeyey tusaalena u ah kuwa ka dambeeya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa kii ku yidhi inantiisii faatima radia allahu canha fainii nicma salafu ana laki rawaahu lbukhaari cid kaa horeyso aakhiro kaaga hormarta aniga ayaa kuugu wanaagsan su-aashaasi su-aal kale ayaan uga gudbayaa jawaabteeda goorma ayay bilaabantay magaca asalaf in lagu sheego saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacdooda waxay bilaabatay iyadoo saxaabaduba ay nool yihiin oo saxaabadu rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii iyaga ka waaweyneyd ee ka horeysay waxa ay ugu yeedhi jireen magaca asalaf waxaa tusaale inoogu filan hadalka anas bnu malik oo ah khaadimkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo sheegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu noolaa iyo kibaaru saxaaba saxaabadii waaweyneyd xaalku siduu ahaa inuu iska bedelay markii ay dhinteen ee adduunyada ay ka tegeen wuxuu wuxuu yidhi anas bnu malik low ana rajula adraka salafa alawala uma bucitha alyowm ma carafa min alislaami shaya wawadaca yadahu calaa khadihi uma qaal ilaa hadihi salaa wuxuu yihi hadduu maanta joogi lahaa nin soo gaadhay salafkii hore waayo salafka hore u sheegaya waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waaweyneed ee saabiqiinta ahaa ayuu aanas magaca ugu yeedhay tusaale labaad taabiciinta laftoodu saxaabadii rasuulka iyaga ka horeysay magaca asalaf waa ugu yeedhi jireen raashid ibnu sacad waa taabici weliba taabiciintii xagga wakhtiyaa marka la eego dhexda taabiciinta ugu jirtay buu ka mid ahaa wa kaana shaamiyan waxaa bukhaari raximah اllahu tacaala saxiixiisa fii kitaabi اljihaad uu ka sheegay inuu yidhi kaana asalafu yastaxibuuna alfuxuula liannaha ajraa wa ajsar salafku waxay jeclaayeen fardaha qoodha ah waayo fardahaasi waa ka orod badan yihiin kuwa koranka ah waana ka dhiiran yihiin waa taabici isagu haddana kelimatu salaf buu isticmaalayaa yuu ugu yeedhayaa magacaa wuxuu ugu yeedhayaa saxaabada ridwaan ullaahi calayhim walihaada ba alxaafid ibnu xajar raximah اllah isagoo fasiraya kelimatu salaf wuxuu uga jeedo taabicigaasi wuxuu yidhi ay min aلصaxaabati waman bacdahu salafka wuxuu uga jeedaa magaca uu ugu yeedhayaa saxaabadii oo ardaydii nebi maxamed calayh الsalaatu wasalaam iyo ciddii ka dembeysay taasi waxay noo muujinaysaa musطalaxa ama erey bixinta asalaf in isticmaalkeedu uu soo ifbaxay oo la isticmaalay fii zamani الصaxaabati wالtaabiciin waktigii saxaabada iyo taabiciinta ee aanu ahayn musطalax ama erey bixin cusub oo cusuurtan dambe timi ilaahay subxaana wa tacaala salafka aynu tilmaanay cidda ay yihiin in badan buu ku ammaanay kitaabka qur-aanka ah waxaa kaloo ilaahay u ammaanay cidda iyaga raacda waddadooda marta ee raadkooda gurta waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala ka digay in iyaga la khilaafo oo waddadooda midaan ahayn la maro qaala tacaala wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh ilaahay maruu ka waramay kuwii islaamnimada u horreeyey muhaajiriin iyo ansaarba lahaa oo uu sheegay ilaahay raalli inuu ka noqday waxa kaloo uu ammaanay kuwa waddadooda mara iyagana raalli inuu ka yahay buu ilaahay subxaana wa tacaala sheegay waxa ilaahay uu ka digay in la khilaafo salafka asaxaaba ahlu lquruun athalaatha saddexdaa qarni dadkii noolaa waxa ilaahay uhi waman yushaaqiqi arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayattabic gayra sabiili اlmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira ka rasuulka khilaafa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caqiide ku khilaafa ama cilmi ama camal manhaj dacwad jihaad iyo masaa-isha kale la midka kuwaasi tusaale ay u yihiin iyadoo xaqu u caddaaday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay isla markaana mara muuminiinta waddadooda midaan ahayn waxaanu raacin doonaa waxa uu raacay waxaanaanu ku gubi doonaa jahannama meel loo noqdana iyada ayaa xumaatay muuminiinta aayadda lagu sheegayo waa asha ku jirtaa waa cahdiya almu'minuun almachuduun wa صaxaabatu rasuuli الlah waman tabicahum biixsaan wa saxaabada iyo cidda wanaag ku raacda waddadooda martay ilaahay mu odhan cidda rasuulka khilaaftoo qura ee wuxuu dhaleeceeyey cidda rasuulka khilaafta iyo cidda muuminiinta ummaddan u horeyso saxaabadu ay ugu horeeyaan khilaafto waddadooda midaan ahayn marta macnahaasi ayaanay aayadda u deliishadeen ahlulcilmigu abuu xaatim alraazi ayaa ka mid a culimada aayaddan deliishaday saasoo kale caalimkii weynaa la odhan jiray ibnu qudaama almaqdasi kitaabkiisa la yidhaahdo damu ta'wiil macnaha aan sheegay buu aayadda u deliishaday inay dhaleecaynayso cidda khilaafta waddadii saxaabada iyo cidda wanaag ku raacday maaha deliishu cusub oo maanta lala soo darriyey ama lala yimi nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhiirigeliyey bal uu waajibiyey in waddadaa salafka la maro saxaabada ridwaan ullaahi calayhim dariiqooda oo lagu dhego weliba si adag loo qabsado waxaanuu tilmaamay taa in lagaga badbaadiyo bidaca iyo khilaafka iyo kala tagga iyo fitanka noocyada badan xadiidu lcirbaad ibnu saariya waad garanaysaa facalaykum bisunnatii wa sunnati اlkhulafaa alraashidiina almahdiyiin waxaa la mid ah xadiiثu abi waaqic allayثi aladii rawaahu طabraniyu fi اlkabiiri wاlأwsط waxaa rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam yuhi inaha satakunu fitna fitna ayaa dhici doonta dadka diintooda ka fitnaysa iskhilaaf baa dhici doona oo dagaallo ayaa dhici doona dadka muslimiinta dhex mara saxaabadu waxay ku dhaheen fakayfa lana yaa rasuula allah rasuulka ilaahu fitnadaas sidaan uga baxnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi tarjicuuna ilaa amrikum ulawal arrinkiinnii hore dib ugu noqda waddadii jamaacadii hore jamaacadii nebi maxamed iyo saxaabadiisu ay ku taagnaayeen taasuna ayaa taasaad fitanka kaga badbaadaysaa walihaadaba waxayan saxaabada rasuulku cidda dardaaran weydiisa kuwa u dardaarma waddadaa hore in loo noqdo waddadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda uu kaga tegey saxaabadiisuna ay ka dhaxleen oo ibnu cabbaas waxaa tala weydiiyey cuhmaan ibnu xaadir markaasaa wuxuu ku uhi calayka bilistiqaama wattabic alamra alawal walaa tabtadic diintan ilaahay ku toos diintan ilaahay ku toosna wuu yidhi arrinkii hore nebi maxamed iyo saxaabada laga dhaxlayna kaa ilaashoo ku dheganow bidaca dabadood yimina iska ilaali maxaa haddaba lagu raacayaa saxaabada iyo salafka waxaa lagu raacaya waa maxay waxaa lagu raacayaa fii fahmi lwaxyeyn nusuusta labada waxyi waa qur'aanka iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida loo fahmaya iyaga lagaga dayanaya iyo sida loogu camal falayo ee loo dhaqan gelinayo taasina waa ta kala soocaysa tafsiirka saxda ah iyo tafsiirka khaldan ee loo yeelayo aayaadka iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ka tafsiirkiisu waafaqo tafsiirkii salafka tafsiirkaasi ayaa sax ka tafsiirkiisu uu khilaafsana tafsiirkiisaasi waa tafsiir baatila sidaasi awgeed ayaa wuxuu noqday waktigaa laga soo bilaabo shicaarka iyo ahalku dhegga ahlu sunnaha iyo odhaahda ay kor u qaadaan itibaacu salaf wa tarku libtidaac in salafka la raaco waddadoodii la maro bidacana la yska ilaaliyo halkudhegga ahlulbidacuna wuxuu noqday horayso iyo dambaysaba tarku intixaali itibaaci salaf siduu leeyahy sheikhulislaam raximah ullah in laga tago ka manhaj dhigashada waddadii salafka waddadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo saddexdaa qarni waxaana arrintani ay ka mid noqotay usuusha ahlu sunnaha ee qofka khilaafa uu noqonayo qof ahlulbidac iyo ahlulhawaa ku tirsan waa ka yidhi imaamu axmed raximah اllah usuulu sunnati cindana atamasuku bima kana calayhi asxaabu rasuuli اllah wاliqtidaau bihim wa tarku lbidac wa kulu bidcati fahiya dalaala usuusha iyo tiirarka sunnadu ay ku taagan tahay waxaa ka mid ah in la qabsado wixii saxaabadu ay ku dul sugnaayeen min caqiidati wa cilmi wa camal oo iyaga lagu daydo bidacana laga tago lana ogaado bidco kasta dalaalo inay tahay su-aasha labaad haddaanu imaado oo ah maa hiya salafiya haddii aynu fahnay salafku cidday yihiin salafiyadu waxaa la yidhaha ama salafiya cid kasta ama arrin kasta oo salafka aynu soo sheegnay loogu abtiriyo oo qofka iyaga raaca salafi baa la yidhaahdaa waktigu doonayana ha noolaado meeshu doonaya ha ku noolaado midabku doonaya ha lahaado qoladu doonayana ha ahaado macnihiisuna waa salaf raace salafi macnaheedu wax kale maaha waa salaf raace salafkuna waa kuwa aada maqashay waxaa la idhaha caqiida salafiya macnaa waa caqiido waafaqsan tii salafka tii saxaabada iyo quruuntaa fadliga badnayd dacwa salafiya haddii la yidhaahna waa mid ku baaqaysa wixii ay wuxuu ku baaqay nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo saddexdaa qarni ee khayrka uga markhaati noqday nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam salafiya macnaheedu wuxuu ku soo ururayaa in salafkii la raaco lagu daydo oo lagu raaco lagaga daydo fahamka diinta iyo qaabka loogu camal falaayo asalafiyuunna waa jamac waa wadar mufradka ama ka qurina waa salafi waa nisbatun ila salaf waana kuwa qof kasta oo waddadii salafka mara oo iyaga raaco ku dayda saasaanay culimmadu ku qeexeen culamaau lajna daa'ima waxa dhen wasalafiyuuna jamcu salafiyin nisbatun ila salaf wa hum aladiina saaruu calaa minhaaji salaf salafiyiintu waa kuwa ku socday ee maray wadadii selafka waa min itibaaci alkitaabi waالsunna waاdacwati ilayhima wاlcamali bihima in kitaabka iyo sunnada si saxa loo raaco dadkana loogu yeedho laguna camal falo qof kastoo sifaadkaa leh ayaa salafi ah walihaada ba alimaamu dahabi raximahu اllah kitaabkiisa siyaru aclaami nubala isagoo salafi wuxuu yahay qeexaya wuxuu yidhi salafi fasalafiyu wa huwa man kaana calaa madhabi salaf salafi waa ka haya waddadii salafka salaf raace raad haye ruux haya ayay dadku u qaybsamaan innagu ruuxii salafka ma hayno laftoodii ma hayno horteen bay dhinteen laakiin waxa waajib inagu ah raadkoodii inaynu hayno qof kastoo raadkoodii haya ayaa salafiya nisbadan ama abtirsiintana salafi waxay tusinaysaa itibaac in la raaco kitaabka iyo sunnaha oo loo raaco sidii ay u raaceen saddexdaa qarniye nebi maxamed waa maana bidacana la yska ilaaliyo waana nisbo iyo abtirsiin horraysay oo aanay bannaanayn in la garab dhigo ama looga qiyaas qaato maanta magacyada axsaabta cusub qarnigii afar iyo tobnaad soo bilaabmay iyo naanaysaha lala soo darriyey ee casrigan dhashay qofku salafka inuu ku abtirsado u yidhaha ana salafi waxay u tahay sharaf iyo cizo haddii arrintaasi uu ka dhab sheego oo sidaa uu leeyahay salaf raaco uu noqdo waayo dhab ahaan wuxuu ku abtirsanayaa qofka sidaa yidhi islaamkii saxda ahaa ee ka badhaxa tirnaa bidaca iyo muxdathaadka ee baaqi ku ahaa sida ilaahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu soo dejiyey waayo waa qof u nisbo sheeganaya ku abtirsanaya manhaj macsuuma oo khalad ka ilaashan qof ku abtirsan maayo ama ashkhaas ay suurtagalta inay khaldamaan ama manhaj ku abtirsan maayo cidii ay samaysay waxyigaa ilaahay soo dejiyey oo si saxa loo fahmay ayuu ku abtirsanaya xaqiiqadeedu waa kitaabka in la raacayo sunnada saxda ah oo loo fahmo uun sidii ay u fahmeen khayru nnaas dadkii kuwa khayr dadka kuwa u khayr badnaa ceeb ma laha markaa qofka muujiye madhabu salaf odhaa salafka ha la raaco oo u nisbo sheegta oo arrinta noocaasiya ku ictisaaso sharaf u arka lianna madhaba salafi laa yakuunu ilaa xaqa waayo salafka madhabkoodu xaq ayuunbuu ahaa abubakar iyo cumar miyaad ka shakisantay inay xaq ku taagnaayeen iyo saxaabatu rasuuli illaah oo ilaahay raalli uu ka noqday oo ahluljanno ay yihiin markaa xaqaasi ayaa qofku ku abtirsanaya su-aasha u dambaysa haddaanu imaado ee ku saabsan goorma ayaa almanhaju salafi uu bilaabmay ama salafiyadu goorma ayay bilaabantay yaa si aasaasay waa su-aala had iyo jeer allaga dadka qaarkood inay isweydiiyaan laakiin su-aalahaasoo kale waxaa keenoo soo bandhiga ama isweydiiye qof aan fahamsanayn salafku horta cidda ay yihiin iyo salafiyadu waxa ay tahay qof gartay salaf cidda ay yihiin iyo asalafiya xaqiiqadeedu waxay tahay su-aashaasoo kale soo bandhigi maayo waxaynu sheegnay salafku cidday yihiin waa saddexdii qarniye nebi maxamed uu ammaanay cilmi iyo diin iyo caqiide saxa ayaa nebi maxamed uu ku ammaanay diintooda ayuu ammaanay adduunyadooda maahee waa diintooda waxaa khayrka uu ku sheegay nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo aynu sheegnay salafiyadu inay tahay in la raaco waxyigii ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey wa annaha laa tacni ila tiba ilaa itibaaca alkitaab wasunna wax kale inaanay u jeedin kitaabkiiyo sunnaha in la raaco mooyaane laakiin loo fahmo uun sidii ay u fahmeen saddexdaa qarni ee nebi maxamed uu ammaane uu yihi ku dayda ilaahayna uu yihi raaca sidoodiina loogu camal falo oo loo dabaqo maaha salafiyadu madhab qof basharka ka midii uu la soo darriyo isagu uu samaystay manaha salafiyadu xisbi dadka qaarkood ay aasaaseen mana aha dastuur iyo nidaam bani aadamka kuwo ka midii ay dejiyeen bal asalafiyatu hiya alislaam walislaamu huwa salafiya salafiyadu waa islaamkii xaqa ahaa ee saxda ahaa ee saafiga ahaa ee bidac iyo khuraafaad iyo inxiraafaad ka madhnaa islaamkuna waa salafiyada islaamkii saxda nebi maxamed uu ka dhintay waa salafiyada walihaada buu yihi albarbahaari raximah llah fi sharxi sunna الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام iسلاamku waa sunaha yani waa wadadii nebi maxamed un islaamku sunaduna waa wadadii iyo manhajkii nebi maxamed iyo saxaabadu ay mareen waa islaamkii ilaahay soo dejiye wax kale ma aha wax cusub lama iman selafka iyo salafiyiintu toona selafka iyo kuwa raaci toona bal wadadoodu waa hiya diin اlislaam waa diintii islaamka ee nebi maxamed lagu soo dejiyey oo saafiya oo bidac iyo wax lagu soo daray ka maran maxaa keenay inay la baxaan ahlusunna ama salafiyuun iyo magacyada la midka ah sheekhulislaam baa ka jawaabay oo wuxuu yidhi ahlusunna ama salafiyiinta wadadu waa diintii islaamka wa laakiin markuu nebi maxamed sheegay ummaddan inay qaybsami doonto oo firaq badan ay u qaybsami doonto saara almutamasikuuna bilislaami almaxd can ishawbi hum ahlu sunnati waljamaca laa shaka waktigii nebi maxamed dadku waxay ahaayeen saddex qaybood muslimiin jamaaco qura ah oo waddo qura ku wada socda cilmi qura caqiide qura cibaado qura camal qura yacnaa manhaj qura iyo waddo qura dhammaantood wada haya oo aan qaybsanayn bidacna aanay dhexooda iyo kufaar diintaba aan soo gelin iyo munaafiqiin islaamka muujistay gaalnimona qarsanaya ilaahay baa fadeexadeeyey inta aanu ilaahay sheeginna waxaa mid walba lagula dhaqmaya wuxuu muujisto intaa dabeed xaaladdu way isbeddeshay oo kuwii muslimiinta ahaa islaamka ku abtirsanaya baa qaybsamay waxay u qaybsameen kuwo waddadii sidii u haya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu kaga dhintay iyo kuwo ka leexdo waxyaabo cusub diintii ku soo daray waxa bidaca loo yaqaana ah taasina waxay keentay in la kala saaro kuwa waddadii saxda ahayd sideedii u haya iyo kuwa wadiiqooyinka mare ee ka leexday waad garanaysaan moxamed ibnu siriin waa taabici waa ardaygii anas ibnu malik wuxuu yidhi maa kaanuu yas'aluuna can الrijaal ragga laysma weydiin jirin marka xadiidka laga warinayo cilmiga laga qaadanayo falamaa waqacat اlfitna qaaluu asamuu lana rijaalakum fitnadii markay dhacday baa la yidhi war raggiina noo magacaaba raggii waa iskhilaafeen oo ahlusunna iyo ahlulbidcay raggii u qaybsameen markaa noo magacaabo bal kuwa aad wax ka warinaysaan ma ahlu sunna mise waa ahlulbidca faman kaana min ahli sunnati qabilnaa xadiida waman kaana min ahli lbidca radadnaa xadiida ka ahlu sunnaha ka mida xadiidkiisa waanu aqbali ka kalena waanu radiy oo cilmi ka qaadan mayno nin waxa weeyaan saaxibu bidca ah in la kala saaro ahlulxaqi iyo ahlulbaailka oo alqaabtooda iyo nisabkooda ay ku kala baxaan iyo manaahijtooda iyo dacawaadkooda xikmad weyn baa ku jirto xaq iyo baadilkii bay dadku taa ku kala garanayaan xaq iyo baadilka in la kala saaraana waa maqsad ama ujeeddo weyn oo ujeeddooyinka shareecada ka mida ilaahay baa hi liyamiiza allahu alkhabiida min aayib walaa talbisu alxaqa bilbaail xaq iyo baailka ha isku dheehin ha ishuwinina ilaahay baa ka xun iyo ka wanaagsan ka xuni qof ha noqdo caqiide ha noqdo camal ha noqdo dacwad ha noqdo wuxuu doonayaba ha noqday ilaahay baa subxaana wa tacaala kala soocay in dadka la yskaga khaldo iyagoo iskaga jira aan loo kala caddaynin markaa maqsadkaasi ayay khilaafsan tahay aan ku soo noqdo masaladan ka hadlayo goorma tanashat salafiya waxaanu leenahay qofka ina weydiiyo salafiyadu goormay bilaabantay oo aasaasantay wuxuu ka dhigan yahay qof ina weydiiyey islaamkii nebi maxamed ilaahay uu soo dhiibay goormuu bilaabay maxaan sidaa u leeyahy waayo dee salafiyadu waa islaamkii nebi maxamed ilaahay usoo dhiibay wy wax kale ma aha waa intaas way jawaabta ku quman ama ku habboonna waxay tahay in la yidhaahdo salafiyadu waxay bilaabantay maalintii ilaahay nebi maxamed uu waxyooday ee uu ku soo dejiyey alfurqaan waxaanay baaqi ahaanaysaa ilaa qiyaamuhu u dhacayo mar walbana cid ku taagan waddadaa oo dadka ugu baaqaysa wixii khilaafsanna dadka u sheegayso farta ugu fiiqaysa la waayi maayo oo nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam taa sheegay salafiyadu ma aha afkaar la ururiyey iyo axsaab la sameeyey iyo dustuuradad ay dejisteen waa waxyigii ilaahay samada uu ka soo dejiyey iyo sharcigii ilaahay uu amray dadka oo dhan inay raacaan تxقيiقا لqwل اللhi taعالى اتبعوا ma أنزلa إلyكم من ربكم iyo iyadoo loo hogaansamayo dardaarankii nebi maxamed uu yidhi facalaykum bisunati wasunati اlkhulafaa alraashidiin mar hadday salafiyadu tahay waxyiga ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyey oo loo fahmo u sidii salafku ay u fahmeen waxaa taa ka dhalanaysa cidaas cid sharciyaysoon ilaahay ahayn inaanay jirin cid aasaastay oon ilaahay subxaana wa tacaala ahaynina ma jirto xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma aasaasin mana ikhtiraacino arrin isagu hal abuuray may ahayn bal nebi maxamed ilaahay wuxuu amray waxyigaasi inuu raaco an ittabic in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay ilaahay baa amray inuu sidaa yidhaho waxaan raacayaa wixii lay waxyooday wey innaguna sidaasi ayuun baynu leenahay inaanu hawadiisa ku hadlayn oo dadka aanu waxba ugu jidaynahayn ilaahay baa inoo sheegay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa muxuu ahaa dowrkiisu nebi maxamed inuu waxyiga taqabulo oo uu ka guddoomo jibriil oo ilaahay ugu soo dhiibay kadibna uu raaco dadkana uu gaadhsiiyo oo u gudbiyo hawshaana waa qabtay nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam culamaa dacwa salafiyana dowrkoodu waa intaasu waayo warahatu lambiyaa nebi maxamed bay dhexleen waxay ka dhexleen waxyigii nebi maxamed ilaahay uu ku soo dejiyey oo alqur'aanu wasunna waxa kaloo ay ka dhexleen wadiifadiisa iyo shaqadiisa oo xaqa dadka in loo caddeeyo baatilkana dadka in looga digo walihaada culamaa lislaam waxay tilmaameen salafiyada inaan la odhan karin cid baa aasaastay sheekhulalbani wuxuu yidhi salafiyadu waa dacwadii islaamka sidii ilaahay nebi maxamed ugu soo dejiyey ila faallahu waxdahu subxaanahu huwa muasisuha wa musharicuha ilaahay baa kelidii aasaasay oo sharciyeeyey axad basharka ka midana uma bannaana inuu sheegto inuu isagu aasaasay oo sharciyeey xataa nebi maxamed baan jidayn isagu shaqadiisu ay ahayd inuu waxyigaa guddoomo kadibna uu ku camal falo dadkana uu gaadhsiiyo xaq umuu lahayn wuxuu doonaya inuu sheego oo siduu doonayo uu u tasarufo culimaduna waa caddeeyeen dacwa salafiya inay tahay waxyigaas ilaahay uu soo dejiyey la raacayo waxaanay taasi ka mid tahay waxyaabaha cadcad ee ay kaga duwan tahay axsaabta maanta jirta xisbi walba waxaa la garanayaa ciddii aasaastay iyo goortii la aasaasay iyo ciddii dastuurkiisa samaysay taariikho dhow baa la sheegaya qarniga afariyo tobnaad un ka soo bilow intii ka horreysay may jirin kaanat fii caalami alamwaat laakiin manhajkani wuxuu ahaa maalintii iqra bismi rabbika aladii khalaq ay soo degtay mid bilaabmay buu ahaa wallahu aclam wsal allahu calaa nabiyina maxamed
جزا الله الشيخ خير الجزاء waxaa runtii sheekhu uu inoo balbalaariyey السلف السلفية ومن هم السلفيuن
walaalayaal waxaanu rajaynaynaa in shaa allahu tacaala inaad kulligiin ka faa'iidaysateen muxaadarinkan qayimka ah oo ka baxay nadwaddii cilmiga ahayd alsalafiyatu manhajun rabbaaniy waa waajibun sharci intaynu ku kulmayno dowrooyn kale iyo nadawaad kale cilmiya oo qiimo badan sidaanoo kale waxaan iiga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه أجمعين ولالهن في منهج أونلاين والسلام عليكم ورحمة الله